maalmaha soo socda magaalada taneegsimaayo waxaa lagu qaban doonaa doorashada hogaanka ururka kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland waxaana xilkaasi ku tartami doona musharaxiin kala duwan oo dhammaantood doonaya inay qabtaan xilka gudoomiyaha ururka kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland iyadoo laga duulayo doorashadaasi iyo diyaargarowgeeda guddiga doorashada xiriir kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta shaaciyey soona saaray habraaca rasmiga ee doorashada kow doorashada waxaa maamulaya guddiga doorashada ee ururka kubadda cagta dowlad goboleedka jubbaland iyo laba xubnood oo ka socda wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland labo doorashada gudoomiyaha waxaa ka qayb qaadanaya lixda kooxood ee heerka koowaad iyo lix kooxood oo heerka labaad gudoomiyayaasha saddexda gobol gobolka gedo gobolka jubbada hoose iyo gobolka jubbada dhexe saddex haddii la diiwaan geliyo codbixiyaasha oo loo sameeyo kaarka codeynta keliya waxaa codayn kara qofka loo sameeyo kaarkaasi afar doorashada guddoomiyaha ururka kubadda cagta jubbaland waxaa ka qayb qaadan kara oo keliya musharaxiinta soo buuxiya shuruudaha uu soo saaray guddiga doorashada shan doorashada waxay noqonaysaa habka loo yaqaano bailisti waa in loo soo gudbiyaa magacyada guddiga fulinta ee ururka kubadda cagta jubbaland qof ka mid ahna ay noqonayaan dumar lix doorashadu waxay noqonaysaa qaab sanduuq lagu codeyn doono toddobo haddii tartamayaashu yihiin laba musharax waxaa ku guulaysanaya musharaxii helaa codod gaaraya boqolkiiba konton balas hal haddii musharaxiinta ay yihiin wax ka badan laba musharax waxaa wareegga labaad usoo gudbi doono labada musharax ee ugu cododka badan haddii musharaxu noqdo hal qof oo la waayo qof la tartama waxay noqonaysaa habka loo yaqaano gacantaagga siddeed musharaxii ku guulaysta tartanka guddoonka guddoomiyaha ururka kubadda cagta jubbaland wuxuu xil ka hayn doonaa muddo afar sano ah